si loo ogaado xaaladaha guud ee adeegyada caafimaad ku jara degmada bardal ee gobolka baay iyo weliba safar shaqi la xiriira kadeeray wafdus hogaamiyay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya wafdigii weliba qeyb ku hayay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed mustaf sheekh cabdullah iyo guddoomiyaha degmada bardale maxamed isaaq araase iyo sadoosha kuliyadda kormeerka suubi xarumaha caafimaad ee degmada kuliyad kormeersha wasiirka wasaaradda caafimaadka guddoomiyaha degmada yaan iswadajireen shidiki xarun usuf oo laga kordhiyo isbitaalka degmada yoonan kureen hadal goobta ku jeedi guddoomiyaha degmada bardale araas waliziir walikin kuma hadnagaana geegta shii ahnin dhagax dhigta isbitaalka qeybta ku dhiminayti iyo daawadii adajeyti iyo shuruucdii aad hamiilaha ka sheegtay bulshada aan sheegtay ilakin kuma hadnagaana insha allahu tacaala dalkana dowladnimada deegaanka si aan dadaalaha ay koonfur galbeedaha guudna siin kuma hadnagaana wali kale inta wasaaradda arrimaha gudaha waa tan orjari agaasimaha oo nin fududaatay safarka oo degmooyinka koonfur galbeed lakabaa kaasa degmada bardal geeg un roogna wasaaradda arrimaha gudaha kuma hadnagaana safarkaas nin fududaatay iyo shaqada iyo deegaanka koonfur galbeed gudaha ku hayta marka iyada aan dhawaa wasiirka dhawaa iyada ama santima sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya saciid axmed ali oo si rasman shiidiki haruntun usubay la kordhiyo isbitaalka degmada dhinishay ku hadli uu soo bahda caafimaadka degmadan ballan qaaday mashruuc cusub oo dhinaga caafimaadkae safarkeenu wuxuu daarnaa ukurgalidda xaaladda guud ee degmadan bardaale adeegyada dowladeed ee meesha ka socda si gaar ahaan adeegyada caafimaadka ee dowladdan koonfur galbeed iyo wasaaraddanba iyo guud ahaan hay-adaha kuwa maxalliga iyo kuwa caalamigaba deegaankaas ay ka wadaan aan u kurgalno aan indhaindhayno kadibna wixii kaloo mashaariica aan ugu talagalnay in magaalada laga qabto alxamdulilah waxaa noo suurta gashay in cisbitaalkii degmada aan booqano baahiyaha cisbitaalka ka jira waxaa ugu mudnaa in cisbitaalka isbeyskiisa ama maxay ahayd toodul ahaan iyo qolalka lagu shaqaynaya aad u yaryihiin sidaas daraaddeed anaga iyo maamulka degmada waxaan si wada jir ah aan u dhagax dhignay mashruuc ballaarin ah oo cisbitaalka degmada lagu ballaarinaayo dhulkaasna maamulkii degmada ayaa ku deeqay oo gadoomiyaha degmada uu horkacayaan ugu mahadnaqaynaa sida ee hufnaanta leh ayna diyaar ugu yihiin ugu heelan yihiin in degmadoodii adeegyadii caafimaadka lagu hormariyo sidaasi la mid ah waxaan meesha aan kaga soo aan kaga dhawaaqay oo bulshadii aan u sheegay in degmada bardaale markii ugu horreeyey ee nasiib u yeelatay in mashruucii maruuc caafimaad in magaalada maanta aan ka dahfurno oo saakay dadkii bulshadan aan u sheegno oo maamulkiina aan ku wargelino ayadoo dhowaanna aan maxay ahto mashruucii maruuc caafimaad maxay ahato shaqaalaysiintiisii iyo broseskiisii iyo aan bilaawi doonno mashruucan sida magaca ka muuqata waa mashruuc gabdho loo keliya u xiran oo ragga aanan ku jirin gabdhaha reer bardaale ee aqoonta leh ee wax bartay in dadkooda iyo deegaankooda ay u shaqeeyaan mashruucaas inay ka faa'iidaysanaan rajaynana insha allah oo bulshadan looga faa'iideeyo sidaas la mid ah waxaa jirtay daawooyin aan ugu soo talagalnay oo emergency kits ah iyo clorokits iyo hygin kits oo magaaladan bardaale xaaladaheeda iyo caafimaadka iyo maxay ahayto wixii emergency deg deg ah aan ugu talagalnay inaan aan ku caawino ayaan magaalada soo gaarsiinay sidaas la mid ah waxaan dhiirigelin aan u samaynay si wada jira maamulka degmada iyo wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan wafdigeena oo wada socdaba ciidanka daraawiisha dowladda koonfur galbeed kuwa booliiska kuwa sneda inta ciidan magaaladaas joogto oo aan dhiirigelin aan u samaynay aan ku ammaanay shaqada adag ee dadkooda iyo deegaankooda ay u haayaan la'aantoodana adeegyada maanta dowladda ay bixinaysa in nabadda maanta magaalada la heesana aanan la heli lahayn